الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay xasan ibnu haabit iyo jihaadkiisii xagga carabka iyo lisaanka uu kula jihaadiyey gaalada waxaana aynu ku joogsannay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo yihi xasan waa u gabyey oo waa caayay nimankii gaalada ahaa waana bogsiiyey dadkii mu'miniinta ahaa dee xanuunkii iyo dhibtii ay kuba hayeen isna waa ciil baxay kaa waxa uu ku khatimi doonaa sheekhu qasiido uu leeyahay xasan ibnu haabit oo jawaabna u ahayd dee ama gabayadii ay uu markaa uu gebyayey uu gaalada uba gebyayey kaba mid ahayd intana way ka dheer tahay shuraxda kitaabka qaarkoodna way dhammeeyaan sida qurdubi kitaabkiisa mufhim iyo ubbi oo kale iyo way dhammeeyaan iyo diiwaanka xasan ibnu haabit ee madbacaysan iyo siirooyinka iyo kuwaasna iyadoo dhan way kuba sugan tahay ee innaga bal imaka halkan waxay noo imanayaa abyaadee toban ka badan oo qasiidada kaba mid ah marka wuxuu yidhi ajabta muxamada faajabtu canhu wacinda allahi fi daka aljazaau ajabta muxamada bara taqiya rasuula اllahi shiimathu اlwafaau fain abi wwaalidah wcirdi licirdi muxamadi minkum wiqaaw ajawta wuxuu la hadlayaa abaa sufyaan ibn اlxaaris ee intaanu islaamin ee isaguna uu soo gebyayey hajawta waad cayday muxamada muxamed faajabtu ana waan jawaabay canhu xaggiisa oo anaa dee hajwigaagii iyo caydaad iyo gabaygaagii baan kaba jawaabay wacind allaahi ilaahay agtiisana waxaa ku sugan aljazaau abaalmarin fii daka waa madkuurkaasoo jawaabta aan anigu kaa aan kuu jawaabayo ee hajwigaagii aan kaba jawaabayo abaalkeediiyo jazaheedu ilaahay agtiisuu kuba sugan yahay kale cinda allaahi waa khabar muqadama aljazaana waa mubtadiha oo muakhara owaljazaau fii daka wey jazaha iyo abaalmarinta arrinkaas iyo jawaabtaas iyada dee ka dhalanaya kuba suganna cinda allahi ilaahay agtii buu ahaaday ilaah baa iga abaalmarinaya qurdubiyaha waxay soo naqliyaan inuu yidhi jazaauka aljanna bal taa rasuulkay ka u tiiriyaan ay kaba soo naqliyaan bal markaas hajabta muxamada bara taqiya rasuula اllahi shiimatu lwafa hajabta waxaad cayday ood u soo gabayday muxamada muxamed baran taqiyan bal inaan ka bedelno muxamed iyo dee inaan nacti ugaba yeelo waabay dee nactigana way sheegaano muxamedan baad cayday baran isagoo ah kaa isagoo samafalaa ah oo isagu dee waxaayn adigu ixsaankiisa iyo khayrkiisa iyo wanaagiisu aad iyo aada uga badan yahay oo taqiyan mid ilaahay kaba cabsada albaruna waa dee kolley kelimadii albir ee ahayd ismu jaamicun lianwaaci alkhayr buu ka soo jeedaa walow shaksigii iyo wasfigii shaksiga uu yahayo warka ixsaankiisu badan yahay samafalkiisu iyo wanaagiisu uu badan yahay ee ilaahay aada ugaba cabsada ayaa de dee aan caydaasi aanay qaban bal dee aan kuna sifoobin waxa yeelaysa iyo dee wax isaga calaqoy la leedayna aana jirin ayaad usoo gabaydoyd aada cayday oo baran markaas waxaa kaloo dee imaka sida xajun mabruur iyo beycun mabruur oo kale waa beecii mabruurka waa kaan kishi iyo xumaan iyo waxyaalahaasi ku jirin xajigii mabruurka waa kaan mukhaalafo iyo qalada iyo maxduuraad lagu dhacay jirin taas oo kale oo dee markaa haddii aan baran idhaa waa kaa isagu waxyaalaha aan toosayn oo dhanba ka dhowrsoon ka xafidan ka nasahan oo bari markaa aan taaban idhaahnana waaba macne daba rasuulullaahi ah cadfu bayaan baan ka dhigayna maxamed kaasoo isagu ah rasuulkii ilaahay kaasoo shiimatuhu khuluqiisa iyo dabeecadiisu alwafaa u oofin cahdiga la oofiye ay tahay qadri isagu ka dhowrsoon oo inaa qadri iyo cahdi burin aanay shiimadiisu ahayn shiimana dee waxa weeyaan jamaceedna shiyan baaba la yidhaha waa khuluqii iyo dabeecadii iyo taasba weeye iyo sajiyadiiya isla macnuum haddaba khuluqiisu uu yahay oofin la oofiyo cahdigaba wuxuu yihi markaa fa ina abi aniga aabbahay iyo wawaalidahu aabbahay waalidkiisii iyo wacirdi aniga cirdigayguba wiqaa-un gaashaan iyo xijaab iyo ilaalin iyo sid ayay u yihiinba licirdi muxamedin muxamed cirdigiisa minkum idinka xaggin alwiqaa iyo alwiqaaya waa wixii shay astura taas baa lagu magacaabaa cirdiguna waa mowdic lmadxi wadam ammaanta iyo demiga meeshiisa shaksiga naftiisay noqotaa aslaaftiisana way noqotaa halkan ibnu qutayba oo kaliya wuxuu uxujaystayba inuu cirdigu shaksiga naftiisa yahay oo waa kan dee fa ina abi wawaalidahu buu yihi cirdigina marka waa isaga wixii khubsaynaye bal adigu waa umuurihiisaa guud ahaan ee shaksiga ama laguba ammaano ama dembi sababtii uu kuba xasilo ama dee lagu ceebeeyo ee naftiisa dee naftiisa iyo asbaabtii iyo waxyaalaha kollayba nuqsaantiisa iyo isaga ama dee ama ceebtiisa naqsi kuba haleelayo kaas baa cirdi la ydhaah waana tan waxyaalahan dee ruuxa muslimkaa shareecadu ay uba ilaalisay ee dhiiggiisi iyo maalkiisi iyo cirdigiisiiba tacadi laguba tacada ee xaaraam kaba dhigtayba weeye daba wuxuu leeyahay saxaabigan jariirkiihi wiqaana waa taan soo sheegno wiqaayana waa islaamida oo wixii wax astura qariye eh aniga cirdigayga waalidkay iyo waalidkii kuwaasaaba gaashaan iyo xijaab ugaba ah waxa aad sheegaysaan iyo caydiin iyo waxyaalaha rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyagaa fido u annagaa fido u aba wey sakirtu bunayatii in lam tarawhaa tuhiiru naqca min kanafay kadaa'i yubaariina alacinata muscidaatin calaa aktaafiha alasalu dimaau sakirtu aan ka hoogo waa duca uu naftiisii habaarayo bunayatii inantayda yar cadibnaa khaylanaa kollay riwaayadka qaarkood baa halkan bedelkeeda ahayd macnuhuna kolley waa duca calaa nafsi fardaha iyagiiba aan weyno oo yaanaan helin oo kuwa baaba-ay haba noqdeen hataa ama anigu waa labaduba duca calana markaasi ama waxa weeyaan inantaydiido haddee markaa haba dhimato aan ka goblamo in lam tarawha haddaydaan arag damiirkan tarawhaana fardihii buu u laamayaa dikri hore iyada haddaan riwaayada eegna cadibnaa khaylana ha dee damiirkii wixii u laamaya oo waxaa la sheego khayl madkuur weeye laakiin halkeennan oo kale siyaaqa iyo xaaladu say u socotay iyo hadalka siyaaqiisa ina tusaya ee dikri hore u sabqay ma jirto marka fardaha yagii haddaydaan arag tusiiru xaal ay kicinayso annaqca boodh ay kicinayso min kanafay kada waa dee saniyadan iyo jiirta kada la yidhaha dhinacyadeeda ama labadeeda dhinac iyadoo boodh kaba kicinaysa haddaydaan arag oo adigu ujeeddadu wuxuu leeyahay uun waa inay muslimiintu weerari doonaan oy geli doonaan kollayna waxaa daahira waqtiyadii xudaybiye oo kale ay muslimiinta hor joogeenna inay ahay inay diideen inay makaba galaanba ti buu leeyahayo haddii aanay taasi dhicin dee ama fardaha iyaganba aan weyno ama aan kaba goblabaynantayda taas buu leeyahay oo sakirtu bunayati lam tarawhaa tusiiru naqca waa xaal ay kicinayso fardahaasi naqcu waa boodhka ay kicinayso dee waa hujuumkii iyo makayntii soo gaadhay min kanafay kada-i kada horta waa ti aynu xaj kuba soo maray rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kaley in iyo kudaba iyadoo dee taa kadeedna waa meel asfalu maka ayay kudahayd kadaana waa halkan xabaalaa maka yihiin iyo malaa xaafadan cutaybiye intaa dhexdooda ayay ahayd belen waa jiir iyo saniye halkaa kuba sugnayd halkaas waana halkii rasuulka ilaahay markii dambeba uu kala soo galay fatxu maka halkii laga soo galayba weeye haddaba haddaydaan arag waa meel buura oo dhibyaraan aanay dee ahaynba farda inay soo galaan meelahaasna hadaynaa fardaha iyagu ka soo dhaadhicin oonay halkaa boodh kaba kicin iyadoo idin weerarayaan dee fardaha ba aan weyna ama aan kaba goblamo bunayadaydii bal beydka kolley min kanafay kadaa'ina waa riwaayo mawciduhaa kadaa-u iyo gaayatuhaa kadaa-una iyadna riwaayaad weeye haddii la yidhaha mawciduhaa waa ballankeedu uu kadaa-u yahay ama gaayaheedu uu kada yahay dee macnuhuna waa inoo cad yahay wax matalan marka la eego xaggii shicirka ceeb oo kuma sugan kaafiyadiina ma jirto laakiin halkan aan hayno abyaadda hore aljazaau iyo alwafaau iyo wiqaun kuwa ka dambeeya oo dhammina addimaau taas oo kaleo waa kuwa dee kaafiyadu ay icraabteedu waa taa kelimada dhammaanba damay ku wada dhammaanaysa ama rafcadaas halkana kasray kuba dhammaatay marka kolleyna waa ceeb ceebaha shicirka kaba mid ahoo sharaxa qolooyinkiina haysana waa uu idinkuba sugan tahayba oo uu leeyahy beydkan waxaa ku sugan iqwaa iqwaagu waa markay icraabta dee qawaafidu ay isbedesho san dambe iyo kasra ay isku khilaafto taas bay iqwa la yidhah waana ceeb ceebaha shicirka kaba mid ah taasba weeyo bal taas baa ku sugan laakiin haddaan dee aan nidhaa iyaduna lainoo soo wariyeyba mawciduhaa kadaa-u iyo gaayatuhaa kadaa-u iyo yaa kuwa inaa wax ceeb oo kuma sugani ma jirto iqwana waa taas macnaheedu oo kelimada aliqwa haddaan luqaad markay noqoto aqwa fi shicri waa khaalafa qawaafiyahu bidamin wa kasrin way qaafiyadiibuu kala duduway isweydaariyey oo damba iyo kasra ama icraabteedii baa kala duwan waana ceeb haddii la yidhaha aqwa shaksu yuqwi iqwaana macnaa iftiqara way noqotaa aqwat daaru haddii la yidhahna manaa khalat min saakiniha weeye waa cid ay noqotay oo taasoo lilmuqwiin bal maala taas imaka halkan taas baa adu arrintaasa inoogu sugan tahay riwaayaadkaa kalena way jiraan macnuhuse iyo maqsuudku waa ka aan sheegay markaasaa muxuu yihi sakartu bunayati lam tarawhaa fardi buu wadaa yubaariina acinata muscidatin calىa aktaafiha alasru dimaam yubaariina xaalay yihiin kuwa la tartamaya oo alacinata waa xakamayaashoodiiba dee waadho muscidaatin xaal ay yihiin kuwa xaggiina u soo jeeda oo dhinaciina u soo kacaya oo calaa aktaafihaa garbaheedana korkeeda uu ku sugan tahay alasaru warmo adimaacu haraadan oo dee dhiiggiin iyo taa uba haraadan ay halkaa waa dee ninkii fariskaabaa fuushan warankiisina waa wataa halkan garabkiibuu u saaran yahay marka fardaha aktaafteedana waa asal ama waxa weeyaan warmo adima macnaa haraadan oo dee dhiiggiina uba haraadan walo adima halkan riqaaq oo dee khafiif oo dee waa noocyada ay kuma dagaalami jireen taasna laguma fasiro si waxay haraadan yihin oo kalea ee bal adigu dhiiggiina uba haraadan xagga marka leega yubaarina almubaaraat san dee almucaarada oo kale wax la kala jiidanayo ama tan dee tartanka wax kaba dhexeeyo oo macnuhuna waxay kuba fasireen un fardahan marka la eego quwada ay leedahay acina waa jamcu cinaanina waa xakamahan dee birtaba ahaayee lagu qabanayo taas haddaba quwada ay leedahay iyo dhufsiga ay taa dhufsanaysa ee ruuxiiba taas oo kale ku hayeetaa iyadii ay jiidanayso ayaa waxaabay dee ay tahay si waxay caaridayso ama laba tartamayso acinadan iyo xakamahan birta ah ee laguba hayo waa quwada faraskaasi uu leeyahay oo kale bal taas ino macnaa waa xaggii munaasacada iyo mudahaadkii waa quwada iyo saraamada ay leedahay kood baa yubaarina lafdiga ba intaan idhaahna baral qalama oo kale si dee qalamyadii la qori jire looxaha inba waa uu qoray weeyaan oo kaba dhigay dee inay cadeewaa kale iyadna quwan bay tilmaamaysaa cunayso qorayso calaashanayso lijaamteedii iyo xakamayaasheedii bal taas ee macnaha horaan ku yar soconayna muscidaatina waa xaal iyiin kuwa xaggiina u soo jeeda weeye oo kuba soo socdo haddii la yidhaha ascada fi lardi qur-aankana oo suuratu khodhag khaswadii uxud suuratu alu cimraan dee waaba kan tusciduuna waa taa kuba timi waa marka uu dhulka adigu uu tago isagoo weliba soo laabanka hadduu gees u jeedo ascado looma isticmaalo waa addahaad mubtadian markaa asayr waa markuu socodkii bilaabayuu sii jeedo ee tegiddaa uu tegayo macnaa haddaba xaggiinay soo qaabilaysaa xaggiinay usoo socotay usoo jihaysanaysaaba fardahaasi oo calaa aktaafiha alasar dima iyada taa waa taa aan fasirnay waxaa laguma wariyeyna calىa bacd الriwaayaat calىa aktaafiha اlأsd الdimaau iyadoo garbaheeda waa dee dhabaradeedii uu saaran yahay libaaxyo markaa waa dadkii fursaanta ahaa waa rijaashii dee iyada watay ee dee fursaanta ahayd ayuu libaaxyo ku shabahayaa adimaau haraadana u haraada dhiigyadiina wuxuu yihi markaas tadalujiyaduna mutamatiraatin tuladimuhuna bilkhmuri الnisaa tadalu waa iska jumlo musanafa imaka halkan waxay ahaanaysaa maalintii oo dhan ahaanaysaa jiyaadunaa fardaha iyagu mutadamiraatin waa kuwo ordayo oo dee iyagii oo kale markaa dheeraynayo musricaat yasbiqu bacduha bacdan aada u degdegayo waa markaa de dulimaadkii laguma jiro barhkood marka kale uu kaba dheeraynayo tuladimuhuna ay ku masaxayso bilkhumuri waa hagoogahooda iyo maryooyinkii ay hagoognaayeen annisaa dumarku oo dhididkii iyo boodhkii iyo waxyaalaha waa cizada iyo sharo qiimaha ay agtooda fardahaasi ay kuma leeyihiin iyo karaamadaas ayay boodhkiibay khimaartoodii kaga suurinayaan boodhkii iyo wixii ayay khimaartoodii hadda iyagu ay lahaayeen iyo marooyinkii ay dusha kaba huwanaayeen bay ku masaxayaan oo ay marmarinayaanoo waa qiimaha ay leedahay iyo cizada agtooda iyo karaamada ay kuma leedahay tuladimuhuna bilkhumur nisa bal markaa mutamadiraatin sheekhu wuxuu kuma fasiraya halkan sharaxanaya musricaatin yasbiqu bacduha bacdan kolka waxaa kaley kuma fasireen tamaturku inuu dee laftigii madar oo kale oo macnaa uu yahay tadalu ay ahaanaysa jiyaaduna oo ama waxay ahaanaysaa dhamey jiyaaduna fardaha iyagu mutamadiraatin kuwa da-ayo macnaa waa jerigii badnaa socodkii badnaa iyo orodkii badnaa ay soo galeen ayay dhididaysaa oo dhididkii baaba markaa kaba da-aya oo iyadii waxa weeyaan de waa mutasabibaatin caraqan taasoo tuladimuhuna ay masaxayso oo si waxay la dhedhacayso adigu ay ku masaxayso bilkhumuri nisa markaa wuxuu yihi fain acradtumu cana ctamarnaa wakana alfatxu wankashafa algidaau wailaa faصbiruu lidiraabi ywmi yuciz اllahu fiihi man yashaa fain acradtumu iyagii buu la hadlayaa quraysheede haddaad jeedsataan canaayoo dee dariiqa noo banaysaan oo naga jeedsataan oo idaan dagaal iyo waxyaalaha diyaar u noqon ictamarna waanu cumraysanaynaa waana tan dee ibnu hishaam iyo de waana xadii beytkaa inoogaba muuqataaye waa xudaybiye waqtigeedii waana waqtigii ay hor joogsadeen ee cumradii u diideen taasba weeye ese ibnu isxaaq idhaa inay fatxu maka ahayd kollay dee maaha daahir ee taa ibnu hishaam iyo ay sheegaan oo ah waqtigaa dee xudaybiya sandigaasna jiray ayuu leeyahay haddaa maanta dee waddada iyada noo banaysaan oo naga jeedsataan waanu cumraysan wa kaana alfatxu fatxigiina waa ahaana loogu ballan qaaday wankashafa waa faydmayaayo alqidaau daboolkiina waa faydmayaayo dee ilaahay subxaana watacaala wacdigiisii nasriga iyo fatxigiiyo wixi ayaa muuqan oo xaqiiqadii baa caddaan oo markaa daboolkii baa faydmay wailaa haddaad taa yeeli weydaan oo doontaan inna hor joogsataan fasbiruu adkaysta idinku u sabra lidiraabi yowmin maalin dagaalkeed diraab waa dee masterkii baaraba weeye waa dee imaka daarabahu diraaban waana masterkii qiyaasiga ah weeye sadee mudaarababa iyadna qiyaas ay uba tahay marka diraab dee inay kolley dhinacuun maaho iyagiiba dee ma gacmo laabanayaane way dagaalamayaane bal waxaanu waa maalin dagaalkood weeye seefi layslaba dhacayo maalinta caynkaasa sabra oo u sabro yoomkaasoo yucizu uu cizaynaya allahu ilaahay fiihi man yashaa waa tajaahul alcaarif dee ilaahay wuxuu ku ballan qaaday inuu dadka mu'miniinta ee iimaan iyo camal saalixa lagaba yimid nasri iyo tamkiin uu siinayo walilaahi اlcizatu walirasuulih iyo walilmu'miniin bal maalan e laakiin waa tan tajaahul alcaarif oo waa ibhaamiyeye yoom dagaalkii iyo diraabkii iyo dee seefaysla dhici ay markaas ilaahay uu cizaynayo ciddii uu doonay oo de waa dadkii mu'miniinta ahayn waqaala allahu ilaahay wuxuu uhi qad arsalta cabdan de waa ka rasuulka ilaahay uu soo diray addoon baan soo diray addoonkaasoo yaquulu odhanaya alxaqa xaqa ku qowlaya oo laysa bihi khafaa wax qarsoodiya iyo wax ishkaaliyo umuurahaasi aanay kuma jirin xaqa cad ee waadixa ah ayuu isagu sheegayaa waqaala allahu ilaahay wuxuu hi qad yasartu waxaan sahlay fudaydiyey oan sahlay jundan ciidan hum اlansaaru inay muhaajiriintii marka la eego walow islaamkii ay ugu horeeyeen oo dadkii bilaabay mee ay u hijroodeen xabashiya xaggan ba ay ahaayeen haddana markay keligood ahaayeen dee waa kaa muslimiintu dowlad bay lahayna markii ansaar ay u yimaadeen ee halkan kuma soo biireen baa dee ay noqotay quwad iyo taasi ay timi hum lansaaru jees iyaguyo ciidan ansaaraho curbatuhaa qaradkeedu ama maqsuudkeedu ujeedadood iyo hadafkoodu maqsuudaha oo madluuba alliqaaw cadow lala kulmo uu yahay dagaalba uu yaho arrintoodu ay taa tahay si dee rasuulka ilaah ba ugu markhaati kacay dad dee inay yihiinba subr cinda alliqaa weeye oo ama dee iyagu sabra markay dagaal noqoto dee taasna kaba run sheegeen curbatiha alliqaaw lana fi kuli ywmi min macadin sibaab aw qitaalu aw hijaaw lanaa waxaa noo sugnaaday haddaan ansaar badnahay ee muhaajiriintiina way la jiraanee muslimiinta ee fii kuli yowmin maalin kastaba min macadin reerkaa macad bnu cadnaan la yidhaah waa qoraysh oo dee abtirsintooda dambe ayay gelayeen mucad macadi bnu cadnaan taas weeye haddaba reerkaa reer macadi waxaa nooga sugnaaday maalin kastaba sibaabun caytan oo waa sabigii nasriga ahaa weeye aw qitaalun ama la dagaalan awdu waa litanwiic aw hijaawun kani waa shicirkii oo hijaa iyo sibaab waa isla midun oo isba waacay la iscaaye eh laakiin markuu nadmi yahay dee hijaa-un weeye sibaabna waa kii nasriga ahay oo hadiyo goor dee waxyaalaha saaba jira xaggan oogaba imanayo dee mushaarakadna way jirta iyaguba oo kuwan u jawaabaya la dagaalamayeen faman yahjuu rasuula اllahi minkum wayamdaxuhu wayansuruhu sawaء wajibriilu rasuulu اllahi fiina waruuxu اlqudsi laysa lahu kifaa faman yahjuu ruuxa caayaya rasuula اllahi rasuulki ilaahay waa kuwaa soo gebyayee abu sufyaanba kaba mid ah ee minkum idinka idinkaba mid ah wayamdaxuhu waman yamdaxu ka isagoo ammaanaye wayansuruhu weliba carabkiina waa ku ammaanayaa seefna waaba ugu nusraynayaa sawaaun miyay siman yihiin wama sina weeye oo kaa isagoo caayaya iyo kan isagoo ammaanaya ee waxa weeyaan u nusraynayaa ma sina kolley waa sida daahirkaa saaxibu kowkab ilwahaaj ama moxamed amin alharari ayaa wuxuu cibaaradiisu ahayd kuma sharxaya faman yahjuu kan caaya rasuulu llahi rasuulka ilaahi minkum iyo wayamdaxu ka ammaanaya wayansuruu sawaan waa isku mid oo dee ammaanta aa ammaanteen xaggiina rasuulka ilaahi waxay u korninaysaa ma jirto caydiinna waxba ma yeelayse de adugu kolley mala waxa daahira inuu leeyay kaa rasuulka ilaahay soo caayaya iyo kan isagii ammaanaya u hiilanaya unusraynaya dee ma sina weeye o ilaahay agtiisa kuma sineen wajibriilu jibriil rasuul llahi rasuulki ilaahay oo rasuul llahi rasuulki ilaahay fiina dhexdayadu ku sugay oo arrin jibriil baaba nala jooga annaga wa ruuxu lqudsi laysa waa isaga uune ruuxu lqudsi oo jibriila laysa lahu kifaaw wax u dhigma oo muqaawim ah ama mumaathil oo isaga u dhigmayo hor joogsan kara maba jirto isaguna waa kaa ee xataa isagaba in rasuulka ilaahi ugu duceeyey inuu maciisa ahaado markaas dagaalkiisanu kuma jiro abyaadda intaas baan kuba dhaafaynaa si aan sheegayana abyaaddu intan way kaba badnayd kutubtan kitaabkeena sharaxdee barhkoodu way soo wada arooriyaanba abyaadaas dee diiwaankiisuna maanta waa madbuuc xataa isagoo sharxan buu madbuuc yahay abyaaddu way kuba sugan yihiin marka la eego ibnu isxaaq siiradiisa ama ibnu hishaam iyana way ku wada sugan yihiin baabu min fadaa'ili abi hurayrata dowsiyi radia allahu canhu abu hurayra ee reer dows fadaaishiisii wax kaba mida ayuu yahay waa saxaabiga jaliilka ah ee dee isagu marka la arko khaas iyo caamba ay yaqaanaan xadiidkiisa aada iyo aada u badan ee uu saxaabadii oo dhanba uu ka wada axaadiis badnaa axfadu man rawa alxadiida fii dahrina uu ahaa si uu shaafici kaba cabiray ahaa weeye kolley kunyadiisan bacdigood waxay idhaahaan waktigii iyo markuu reerkoodii joogay ee yaridiisii ayuu bisad yaroo taasoo uu hayn jiray baa loogu kunyooday rasuulka ilaahay baa uu kunyoodayna waa la yidhaahaabe laakiin dee kunyadiisaasuu kuba shuhroobay magacyadiisa magaciisa iyo magaca bina ikhtilaaf dheer baa umaa barhkood sodoomeeye qowliya ay gaadhsiiyeen kuwa ugu shuhrowsan waxaa kaba mida dee cabdiraxmaan ibnu sakhrin laba odhanayo cabdishamsi iyo waxyaalo kalena waa la yidhi bal dee aqwaasho aad bay uba badan tahay malaa kaas baa uba badan cabdiraxmaan ibnu sakhrin baa u badan sunadii toddobaad mad akhirkeedii ayuu yimi oo madaxeedii ayuu yimi waa khaybar buu rasuulka ilaahay kusoo gaadhay isagoo rasuulku khaybar maqan bay qolooyinkii badnaa ee reer dawsiya ay wada socdeen ay madiine soo gaadheen iyadoo markaa saxaabadii reer khifaar ahaana masjidkii rasuulka ilaahay tukinayaba oo subaxdii hore iyo ay laba kulmeenba markii dambena khaybar bay uba dhaafeen oo khaybar markay u dhaafeenna rasuulka ilahi dagaalka oo dhamaaday bay tegeen halkaasaanay joogeen haddana uu la soo noqdo dee intii intaa ka dambeysay ayuu rasuulka ilaahay siduu inoo sheegi doonaba laazimay hadhiyo habeen buu laazimayey dadka kale waktiyo aanay xaadirin buu xaadirayey wax ka shuqlinayo cilmigan xifdigiisa iyo dabdigiisoo adduunye iyo magac iyo wax kale imabay jirin ama rasuulka ilahi mulaazamadiisa taas baa keentay xifdigaa badan iyo arrin uu inoo sheegi doono duca rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal saxaabigaas haddaba fadaaishiisii wax ka mid ah xdثna cمر بن ناqd qال xdثna cمر بن يuنس اليماmي qال xdثna عكرمة بن عmاr عن أbي kaثير يزيد بن عبد الرحمن qال xdثnي أbو هريرة qال أنه qاaل كنت waxaan أdعو mid u yeedho أmي hooyaday ilى الإسلاam way la timi mdينة laakiin weli shirkigeedii bay kuba sugnayd oo may islaamin hooyaday baan ugu yeedhayay islaamnimo وaلxaal hiya مشhrikaة bukaari baa tarjamo adabkiisa dhigtay bal hooyada markaa dee yahuudiyada ah ama taas iyo taas in loogu yeedho kolley dee hadduu xadiidkan abi hurayra soo arooriyay si waxay dee aanay dee shirka mushrikiintii carbeed waxay haysteen aanay haysteen xadiidka waa kan laftigiisiba kan halkan nooguma sugane wahiya mushrikatun fadacawtuhaa yowman maalin baan u yeedhay islaamkii baan ugu yeedhay rasuulka ilaahayna inay rumayso dee iyo ilah faasmacatnii way imaqashiisay fii rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay xaggi ma akra waxaan nacayo hadallay tidhi rasuulka ilaahay ay wax kaga sheegaysaba oo waxaan nacay inoomuu soo naqsheegina ardoonsaday oo nacay ayay imaqashiisayba faataytu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan umi waana arkaan u ooya dee wuxuu kama ooyey horta waa hadalkan dee rasuulka ilaahay iyo waxyaalahan ay maqashiisay arrin kalena dee waxay tilmaantay intii hore uma yeedhayay oo kale inay waxaan maqashiinahayn rajuu qabay way islaami doontaa kol hadday heerkaa gaadhay dee meeshii quusbaama jirta islaamkeediiba uu markaa taasna waa dhib kale oo hooyadii oo dee gaalnimadaasu kuma jirto kamid rajo beelaana waa culays weyn haddaba isagoo umuuraha ka murugeysan buu rasuulka ilaahay uma yimid oo qultu waxaa ihi yaa rasuula allahi inii kuntu waxaan adcu mid u yeedha ummi hoo u yeedha ummi hooyaday ila lislaami fataaba calaya way iska daydeysay kamaan quusan waan waday uun way yeeli doontaa un baan lahaa fadacawtu alyowma maanta islaamnimadkii baan ugu yeedhayoo faasmacatnii fiika ma akrahu waxay imaqashiisee adiga shanigaa iyo fiigaaga waxaa nacay ayay imaqashiisee fadcu llaha an yahdiya uma abi hurayrata ilaahay bari in ilaahay soo hadiyeeyo umu abi hurayra umaymaa la odhanayeyna umu abi hurayra faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi allahuma hadi ilaahu hanuuni uma abi hurayrata abu hurayre hooyadii ilaahu soo hanuuni fakharajtu waan baxay mustabshirad be isagii waa yaqiinsan yahay rasuulkii ilaahay hadalkiisan iyo ducadiisana inaana dhulka uga dhac ahayn anigoo faraxsan oo ku bishaaraysanaya bidacwati nabiy llaahi salى اllahu alayه wasalam waana maalinta nafteedii un waa kan ka yimi ima kan ka yimi hadalkaasa ay maqashiisay falama ji'tu markan imi fasirtu ila baabi aqalka kaninkiisii aan dee soo gaadheen ahaadee xaggii kaninka faidaa huwa mujaafun wuxuu baaban laba kulmoo igu soo yidaad waa tii fujaayidaydi inuu soo ceshan yahay mujaafun uu soo ceshan yahay fasamicad way maqashay umii hooyaday khashfa qadamaya khashfa halkii umu sulaym iyo bilaal iyo waati aynu kuba soo maray waa jaanqaadkii sanqadhan marka la socdo dee laga maqlo ruuxa kabihiisan iyo socodkiisan jaanqaadkii taas bay maqashay faqaalat waxay tidhi makaanaka ya abaa hurayrata soo gelin abaa hurayra meeshaada ku sugnow taas bay tidhi wasamictu waxaan maqlay khadkhadat almay waa biyaha sanqadhooda oo markan la maydhanayo dee biyaha dee sawdkan dee laba maqlay biyahan la iskuma shubayo taasna waan maqlay xarakadaa biyahana waan maqlay khadkhadadii waa xarakadii ee sawdkoodi qaala wuxuu uhi faktasalat way maydhatay walabisat way xidhatay dircahaa diraceedii waa maradii ay gashanaysay wacajilata laakiin waxay ka degdegtay can khimaariha ina isagiiba dabadda taagane maradii ay dusha ka huwanaysay khimaartii inay qaatay kaba degdegto fafataxat ilbaaba albaabkii bay furtay uma qaalat waxay tihi ya abaa hurayrata ashhadu an laa ilaaha ila اllah waashhadu ana muxamada cabdu warasuul hadda umuu iman umuu yeedhin oo mar damba kama yaqbalin ducadii rasuulka ilaahay baa markiiba ilaahay aqbalay iyadii baaba hanuun qalbigeedii laguma soo ridayo waatan way maydhanayso tan bay uga maydhanaysay markii albaabkii ka furtayna shahaadadii halka markii hore hadalka xun ka maqashiisay ayay dee shahaadadii ama labadii shahaado maqashiisay qaala wuxuu yihi abu hurayra farajactu waa laabmay ma joogsan haddane waa laabmay ilaa rasuuli illaahi salى اllahu alayhi wasalam faataytu waan u imi walxaal ana abki min alfarax kaa hore xusni iyo murugu la ooyey waa maalin keliya iminkana adoo farax la ooyaya ayaan noqday oo rasuulka ilaah kuwa noqdo qaala wuxuu yihi abu hurayra qultu yaa rasuul اllahi abshir bishaarayso qad istajaaba allahu dacwataka ilaahay baryadaadii waa aqbalay wahadaa uma abi hurayrata abu hurayre hooyadiina ilaahay wuu soo hanuuniyey faxamid allaha waasnaa calayhi waqaala khayra rasuulka ilaahay baa ilaahay ku xamdiyey uu ammaanay khayrna waa yidhi bal xadiidka maxay nooguba sugan dee kolley tani way naguba badan tahay waa mucjizaadkii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ducadiisii oo cala alfawr welibana may noqon wax kaloo loogu bedelay waa cayn almas-uul wixii la doonayey oo markiiba dhacay weeye taas way waa calaamtii nubuwadiisa markay nicma ruuxa usoo kororn in ilaahay laguma xamdiyo istixbaabkeed xadiidka wuu nooguba sugan yahay qaala wuxuu yihi abu hurayra qultu waxau ihi yaa rasuula allahi idcu llaahi ilaahay ibari an yuxabibanii inuu ijeclaysiiyo ana wa ummi ilaa cibaadihi lmuminiina muminiinta addoomihiisa muminiinta macnaa annagana jeclaysiiye weeyo aan noqono anihii hooyaday dadka muminiinta kuwa jecel oo iyagiibaa noqonaya kuwii jeclaa dadkii muminiintaha taas arrin kale wa yuxabibahum cibaadaas ama addoomihiisa muminiintana uu jeclaysiiyo ilayna annaga xagga yaga oo eg annagii naga dhigo kuwa dadkii muminiintaa jecel waa aniyo hooyaday dadkii muminiintaana ilaahay kaba dhigo kuwana jecel annaga aniyo hooyadayna jecel waa kan rasuulka ilahi tiina ugu duceeyey qaala faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam allahuma xabib cubaydaka hada addoonkaagan waa tasdiirta adaadu addoonkaagan kan ah yani abaa hurayrata ilaahu jeclaysiiya wa umu hooyadii ilaa cibaadika almuminiina mumin addoommahaaga muminiinta waa ducadii uu rasuulka ilahi kaba dalbuu tanna ugu duceeye waxabib jeclaysiyo ilayhim iyaga xaggooda waa adigu abu hurayre iyo hooyadii almu'miniina mu'miniinta abu hurayra wuxuu yihi fama khuliqa mu'minu yasmac bi walaa yaraanii ilaa xabanii bal kolley adab almufrad si wuxuu yahuud dad kaleba uu gaadhsiiye amay ahayde laakiin laftigan baan eegaynaa wuxuu yihi ina waa ducadnatay ahayd oo waa dadkii mu'miniinta ilaahayna jeclaysiiyo iyaguna ay bal maalan annaguna aan jeclaano lama abuurin ruux mu'min oo aniga i maqlaya walaa yaraanii ilaa xabani e waa mu'minkii dhabta ahaa haddii waktiga la helay iminkana la helayo qolooyin dee abu hurayra iyo asxaabtiiba wax ka sheegayo dacneeyo abu hurayra dadka ay caayayaan buu kaba mid yahay oo qolooyinkan dee raafidada oo kale taasi dee mu'miniintii dhabtaa baanay ahayne ruux kastoo mu'min oo iimaankiisu toosan yahay oo imaqlaya oon iba arag waa i jeclaanayey dee cilmigaa uu nashriyey taasoo kale oo madiinada waa u fadhiistay bukhaari baa yidhaaha ilaa sideed boqol oo shaksi waxaway ka wariyeen oo taabiciin iyo saxaababa isuguba jira xadiidkiisuna waa xadiidka dee aad iyo aada uma faafay yidhaha shan kun iyo ziyaado ayuu gaadhayaaba axaadiistiisa isaga lagaba wariyey dee cilmigaa uu nashriyey nashriye radia allahu tacaala canhu waardaahu فma khuلqa mؤmin ysmع bi walaa yarani ilaa xabani xadaثna qtaybaة بn سacيidi وabubakr بn abi shaybata وزhayr بn xrbi جamيعا can سfyاana qaala زhayr xadaثanii سfyaan بn cuyaynata can الزhriyi can اlcraji qaala samictu abا hurayraةa yqul inakum idinku tزcumuuna waxaad sheeganaysaan أna abا hurayraةa abا hurayra yughiru inuu badinayo alxadiiثa xadiidka can rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam uu ka warinayo inuu kaba badinayo taas baa sheeganaysaa wallahu اlmawcidu dee ilaahay agtiisaana ballanku yahay oo halkaas ilaahay baa dadka soo saari halkaasaa lagu kulmi haddii anigu aan been sheegayena dee ilaahay waa icqaabi oo tan weyn haddii kan dee kii isagu dani xun ii malaynayay iyo waxyaalahaasana halkaasaa dee xisaabtiisu ay kaba dhici taas buu yihi bal wallahu lmawcidu horta xaggan dee badnintan oo kale aad buu axaadiiiisu badnaato waa taas ahayd dad aad iyo aad u badanna way kuma wariyeenba akaabirtiisa muddadii uu joogay rasuulka ilaahay la joogayna muddadaa kooban bay ahayd laakiin dee sababtaan ogaan doonaa iyo siduu u laasimay markaa dee dadka qaarkood baa iyagoon isagii tuhmahayn ayay haddana dee badnida badan ee axaadiiii dadkii isaga ka suxba horreeyey uu ka axaadiis banta iyobay barhkood lahayn taas ibnu cumar iyo caaisha iyo kol hadalla way yimaadeenba ibnu cumar laakiin markii dambe dee waa kii u qira ibnu cumarba xadiidkii qiraadka marka la eego ninkii janaase xaadiray iyo taas uu markii dambada ahaa markuu ogaaday arrintu inay taa tahay laqad faradna fii qaraariida kaiira xadiidka abu hurayra marka hore muu hayne markii dambe ogaaday uhi qaraarid badan ayaan iskalaba yani dee dadkaa khayrka doon bay ahaayeen bal markaa taas bay ahayd oo waa axaadiiiisan badan oo kale arrinkuna haddaanay ahaynba dee isagii dee kadib umay nisbaynahayne laakiin waxay qariibsanaya waa istiqraab isagoo muddadiisa intaa joogay seebuu dadkii kale oo dhan uga axaadiis bato o axaadiistiisaasi ay u bateen bateen bateen taas bay arrintu ahaydba wey wallahu lmawciduna dee almawcid master mimiyana way noqotaa darfi mimiyana way noqotaa darfiguna labadii qayboodba darfu makaan iyo darfu zamaanba san bay ku wada yimaadaan bal intuba qiyaas weeye kol hadduu dee ficilku markaa misaalkan yahay wacada mawcidan oo ah ballan iyo dee makaankii mawcidka iyo waqtigii mawcidka oo kale mid kastoon idhaahno almasder iyo adarfina khabar allah uma noqonayso oo dee ilaahay baa mawcida meeshii ma imanayso oo haddaan maserkii kaba dhigna ya taas saa daraaddeed bay dee aimadu kolley taqdiiraadkoodu ha kalaba dunaadeene bal taqdiiraadkooda ay qadareen halkan waxaa kaa mida wallahu lmawcidu ay wa cind allahi ilaahay agtiisa almawcidu ballanku yahay halkaasaa dadka isagaa dadkii soo saaraya waa la hor imanaya waa la xisaabin kii markaa beenta sheegaya iyo kii kale anigu haddaan dee waxaan ay waxaan ku dardaray ay jiraanna dee ciqaab iyo xisaab baaba iga horeysa haddii aanay taasi jirinna kii dani xun ii malaynayey isagana xisaabtiisaa markaa dambaysa oo bal markaa aan idhaahno wallahu lmawcidu wacind allahi lmawcidu waa cibaaro xaafidba ama de adug kolley kuwa kalena way kuma dhow yihin bal waa tan waa macno aada waa baxan xagga markaa inbadinta waa ta aan sheegayo oo kolley bukhaari baa taariikhdiisa iyo abu yacla isnaad xasan oo kale iyo bal laakiin taa marka dambe inta dambe gaadhaan soo naqlinayahay haddaba wuxuu sababtii buu inoo sheegaya axaadiistii soo badnaatay kuntu waxaan aha rajula nin miskiinan baahan xaala kumaan lahayn madiina akdumu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahina waan u shaqaynaya on u adeegaya calaa mili badni calooshayda mugeenun ujeedada rasuulka ilaahi baan wax la cunayey wax kale dee kamaan qaadanayne dee waa gacaan weelkiisaasaan gacanta la gelinayey markaa kolba halkii uu maraba waan la marayey kamaan tegahayna waan la waan la joogay un wakaana lmuhaajiruuna dadka muhaajiriintii waxay ahaayeen yaa shaqaaluhum waxaa nimanka muhaajiriinta dee dad marka horeba maka waa meel tijaaro zarac may lahayn oo wax kala may lahayn o dee dadkaa tijaarada rexlata shitaa'i wasayf waxaa shuqlinaya iyaga asafqu tijaaraysi bilaswaaq waa wax kala iibsigaa suuqada wax lagu kala iibsanayay waa tijaara iyaga shuqlinaysay safqina asalka hore de waa gacantao gacanta lagu dhufto taas baa la idhaha dee innagaba waa waxaan naqaano iyaguna ay yaqaaneen oo marka wixii laga heshiiyo ee la kala faasaxayo ayay gacanta iskuma dhufan jireen oo kan gacanta markaa taasoo kale inaguba wax la sameeyo haddaba safqigii wuxuu cibaaro ka yahay tabaayucii oo iyagu dad tijaare iyo waxyaalahaasay arrintoodu ahaydoo dee inay dad qoysas bay leeyihiin oo dad bay leeyihiin oo masaariif baa loo baahan yahay suuqyadii bay wakti badan oo muhim ah ayay suuqyaday joogayeen oo tijaaradooda shuqlinaysay wa kaanat alansaaru ansaarna waxay ahaydba yashqalu mid uu shuqliyo alqiyaamu qumid ay u qumayaan calaa amwaalim calaa islaaxi amwaalim iyagu beeray lahaayeen basaatiin bay lahaayeen dee beertuna way hawl badan tahay bo hadiyo goor shaqo joogtaa lagaba qabanaya haddaba beerahooda iyo basaatiintooda shaqadeedii ayay uba qumayeen marka ujeeddadu hadday rasuulka ilaahay waktiya u yimaadaan gelinka hore mar ama gelinka dambe in badanoo waktigoodii kamida rasuulka ilaahay way kaba maqnaayeen oo hawlahaasay kuma jireen adiguse kamaan ag dhaqaaq ahayn had iyo goor isagaan laba jooga sheekuna halkan yashqaluhum wuxuu soo naqlinayaa ya-da waa la fadxinoo yashqaluhum wuxuu ka yadamuha wahuwa gariib waana dee kelimo kolley inoo faa'iideynayo in la damyo yushqilhum la yidhaah ayaa la naqliyeye laakiin waa shay gariiba muxuu taa ugaba jeedaa ficilkani sidiisuu dee mutacaddi u yahay hulaasigiisa ayaa macnaha loo isticmaalaa shaqalahu uu shuqliyey waa taas looma baahno in la yidhaha ashqalahu lama looma baahno oo inrubaacigiisu markaa luqadaasi waa luqa qariiba ayuu leeyahay in ashqalo la yidhaha waayo sababta hulaasigii baa taa kumama labifa ay soo naqliyaan oo ninkan dee macruufka ahaa ee wasiirka ahaa kolley adiibkana ahaa aqoonta badnaa dee kutubtiisa la yidhaha boqolaal awr baa qaadi jiray asaaxib ibnu cabaad ninkaa la odhanaya kolley ictisaalna waa lahaa kole anigu dee kutubu taraajim iyo adab iyo waxyaalahaas kuleh ayaa waxay soo naqliyaan inuu nin maalinkaatiba dadka wax qoro ah isagiina waaba wasiirka dee waa nin caalimna jaanibka luqada carabeed iyo jaanibka iyo kolle aqoon sare aad u lahaa xag adam iyo ay leeyihin dee marka la eego adigu waxba qisadiisa ma sheegay kutubta siyar iyo keyrkiiba waa kaba helaysaa saaxib ibnu cabaade ayaa ninba meel u joogsaday baa idho dee tu kaatib weeyo dadka wax qora dee tu markaa yidhi haddii dee in ra-aa ishqaali bishayin artafiqu bih wasiirku hadduu de bal shaqo isiiye buu leeyo aniga uu ishqaal buu kaba cabiray manaa waxa dee adigu waana nin kaatibo wax qora oo dee dadkii ama dee umuurihiisa qori ayuu leeyahay hadduu shaqaale iguba daro uu arko inuu shaqo isiiyo aan dee kuba intifaaco ay fiicnaan laydoo muxuu dee ta yidha saaxib ibnu cabaad bay ka yidhaaheen man yaqulu ishqaali laa yaslixu liashqaali man yaqulu ishqaali laa yaslixu liashqaali ujeedada ninka luqadiisuba tayo ishqaali le halkani ashqaashayda uma subadayo ninkaasi shaqo uma diranayo in adigu shaqadayda ninkaasi usubadana macnaa wuxuu leeyahy wuxuu diidan yahay muxuu uga cabiray ishqaali dee shuqli iyo ha yidhaahee cibaaradan rubaacigu ka cabiro halkanu de uu leeyahay qariib ishqaalidan uu kaba cabiray kol hadduu ninku taa yahay de nin shaqadayda usubado maaha ninkaasi shaqankaasi kama helayu leeyahay calaa de kole jaanibka cidaayada aqaanti un baa taas ma yaqulu ishqaali laa yasluxu liashqaali liashqaali waana cibaarada nabi baa adigu xusuusuune faqaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi eg waa maalin man yabsud ruuxa fidiya hawbahu maradiisa maraduu kala bixiyey rasuulka ilahina axaadiis badan buu sheegaya intaa uu hadlayo o dhan maradu way kala baxsan tahay waa cilmi kale un falam yansaa ilo marka dambena dee isu geeya oo markaa hadalkaygi dhamaado isu geeyo saa laabtiisa sanoo dee kala u saaro soo duuduubta falan yansaa ma iloobayo shay-an shay samicahu minii aniga igaba maqlay fabasatu hawbii maradaydii baan kala bixiyey xataa qadaa xadiidahu ilaa uu rasuulka ilaahi xadiidkiisii dhammaynayey uma damabtu ilaya maradii baan soo ururiyo xaggaygii baan usoo dumaan isku soo laabay famaa nasiitu shay-an samictuhu minhu intaa dabadeed maan iloobin shay aan rasuulka ilaahi kaba maqlayn markaa laba arrimood buu inoo wada sheegay mid waa tafaruq taama kaamil ah sida dee laftii bukhaari kuma sugan anigu dharka caynkaasa maan xidhan jirin cuntada caynkaasana ma cuni jirin rasuulka ilaahay baan laba joogi jiray oo lishabice badni u laazimi jiray oo kolba halkuu joogo ayaa laba joogi jiro calaqa rasuulka ilaahay aanu muddadaa kooban ka aga dhaqaaqin waa mid adduunyo kale iyo wax kaloo kaba fikirana maba lahayn oo wax kale ilowsiisa hami kale maba lahayn dee arrintan kalena way jirtaayo da-ada rasuulka ilaahay iyo dee arrintan ah rasuulka ilaahay inuu yidhi ruuxa maradaasaa u kala bixiya marka dambena ururiya ee iskuba laabo waxba ma iloobayo dee tiina way dhacdo labadaa arrimood buu u wada sheegay bal markaa waxa weeyaan muddadaa kooban sababtii uu ku gaadhay arrinkani tafaruq dhan bay ahayd waxaa arrintii aan sheegay o lahaa bukhaari baa taariikhdiisa abuyaclana isnaadka waa xasan waa si xaf bnu xajar yidhaaho ayaa wuxuu aha in ninku yihi طalxaة bnu cubaydillaahi ma adri hada اlyamaniya ninkan reer yamane anugu ma garanayno huwa aclamu minkum birasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam ma isagaa rasuulka ilaahay idinka aqoon badan oo ninka deetan axaadiisa uu sheegayo mise ujeedadu waxaan jirin buu sheegayaa dalxa ayaa wuxuu ugu jawaabay annagu waxaanu lahayn guryaanu lahayn ehel baanu lahayn rasuulka ilaahayna gelinka hore iyo gelinka dambean u imanayna inta kale hawlaha iyagii baanu kuba joognay taas oo kale isaguna rasuulka ilaahay wuu la socday had iyo gooro uu weelkiisa gacanta laba gelinayay oo bal maalan saa daraaddeed waxaanaan joogin buu joogay waxaanaan ogeyn buu ogaa taasoo kale riwaayo kalena waanu maqlay wuxuu maqlay laakiin anagu waanu ilownay isaguna waa xafiday bal taasi waa midoo manaa waa tafaruqa dhow arrin kale oo dee uu ibnu sacd dabaqaadkiisa uu soo naqliyay sanadkuna waa saxiix soo xaaf muxajar yidhaaho ayaa wuxuu dee sanadkuna waa saxiixa uma almu'miniin caaisha inay kuba tidhi waxaad sheegaysaa xadiis aanan ama axaadiis aan rasuulka ilaahi kama maqlinoo matidhi yaa umma shakalaki almir'aatu walmugxula hooya adiga waxaa ku shuqliya dee muraadii iyo idhakushii taasaa ku jeedinayse adiga wax ijeedinayo kale de arrintaydu waxaan xafid oo dabdi u badahay wax kaloo ijeedinaya mama jirin maba cibaarada taas haddaba ma waxaan leenahay tafaruqa dhan iyo ducada rasuulka dee keentay maqaamkaas la gaadhse xadaثna cبd للh بن جعفر بن يحyى بن khالد qال أخبرnا معن qال أخبرnا مالك وxadثnا عبد بن حمaيد qال أخبرnا عبدالرزاق qال أخبرnا معمر kiلاahma عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة بhda الحadيث غayر أنa مالكa مالك انتهى xadيث xadيثkiisa wuxuu ku dhamaaday عinda انقضاء qول أبي هريرة أبي هريرة qowlkiisa dhamaadkiisa ولم يذkر ma sheegino في xadيiثi مالك riواayadiisa الرiواaيaة عن النبي صلى الله عليه وسلم warinta rasuulka ilaahay lagaba wariyo man yabsud thawba ilى akhiri ujeeddadu waa maxay imika macmar iyo malik ibnu anas labadaba xadiidka waxay ka wada wariyeen zuhri macmar isagu taa horeynu soo maray ee sufyaan ibnu cuyeyne zuhri uu ka wariyey uu dhameeyey lakiin imaam malik wuxuu ku joogay wa kaanat ilansaaru yashqalhum الqiyaamu calىa amwaalihim ee intan dambe rasuulka ilaahay baa yidhi intaa riwaayada maalik lamay socon وxadثnي xrmلة بن يحyى التujiibiy qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnيi يuنس عن بن شhاب أنa cروة بن الزبير xadثه أنa cاaشhaةa qاaلت waxay tihi alاa يعجibka miyaanu ku cajab gelinahayn أbu هurayرaةa abu هurayra miyaan laba yaabayn arinkiisan maaha xagga marka la ega أxaadiiث badan iyo اgثاarkii kuwa kale ay lahaayeen ee la yaabanaayeen jaa waa yimi fajalasa wuu fadhiistay ilىa janbi xujratihi aqalkaygan dhinaciisii buu fadhiistay yuxadiثu can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam isagoo rasuulka ilaahay kaba waramaya oo yusmicunii dalika arrinkaa imaqashiinaya oo halkan uu fadhiistay dad baa la joogay qaala rasuul الlahi salى اllahu عalيه wasalam buu lahaa sare u qaadayo ayuu imaqashiinayay wakuntu waxaan ahaa usabixu mid suno tukanaysa malaa duxadii bay tukanaysay faqaama uu kacay xadiidkii buu dhameeyey qabla an aqdiya subxatii intaanan sunahaygii ama salaadii aan tukanayay aanan dhamayn ayuu kacay walow adragtuhu haddaan gaadho onu markaa kicin la radadtu calayhi waan radin lahaa oo maxay ah ina rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay lam yakun ma ahayn yasrud اxadiiثa xadiidka mid dudubiya israacraaciyo ku degdega kasabdikum saa idinku u taxaysaan ee isu dabagelinaysaan ee ugu degdegaysaan macnaa kalaam fasli oo degan oo markaa ruuxii maqlayay uu xafidi karo ayuu sheegaya oo maanta maaha xaggii igtaarka axaadiidana may qoonsane yar surcadii iyo cajaladii iyo degdegaas bay leedahay ku qoonsatoy leedahay rasuulka ilaahay mae si degan oo kooban oo dee haddii uu ruuxu islaha tiri axaadiisii si uu tirin kara ayuu sheegaysa lafti kaleba xadiidka inooguma yimi qaala bnu shahaab ibnu shahaab baa wuxuu ihi waqaala bnu lmusayibi waa xadiidkii hore duruqdiisa kii hore adaboor ina abaa hurayrata qaala wuxuu yihi yaquuluuna waxay dadku leeyihiin ina abaa hurayrata qad akhara wallahu lmawcuuda waa cibaaradii aan soo sharaxnay wayaquuluuna waxay leeyihiin maabaalu muhaajiriina muhaajiriinta xaaladood maxay tiya walansaari walaa yataxadasuuna aanay iyagu u sheegeyn oonay ugu waramahaynba u sheegeyn rasuulka ilaahay uga warinayn mila axaadiii axaadiiiisa wax laba mid ah wasaukbirukum can dalika arrinkaas waan idinka idinka warami doonaa sababtiisa weeye ina ikhwaanii walaalahay min alansaari ansaareed kaana yashqalhum waxa shuqlinaya camalu araadihim waa nimo araadihim waa dhulkooday ka shaqaynayeen beeray lahayn ee ninka waxaa dhici kartaba bal inaanu maalin iyo laba iyo aanu rasuulka ilaahay ubaba iman meelahooda iskaga tukadaan beertoodina ay kaba shaqeeyaan bal dee sidaaynu xataa cumar ibnu khadaab iyo nin kaleo ansaareed ay jaar ahaayeeno cawaalida madiine ahayd sadee xadiidka saxiixa inooguma timi way kaayeysanayeen oo nimbe maalin buu rasuulka ilaahay u tegi jiray ka kalena u maalintaa ma imanayn habeenkii bay isu imanayeen oo dee cilmiga kala qaadanayeenba haddaba dhulkoodaas shaqadoodaa shuqulinaysay waina ikhwaanii walaalaha iyo min almuhaajiriina iyagu dhul may lahayne kaana yashqaluhum safqu bilasaq suuqyaday joogeen iyaguna si ay masaarif ula soo baxaanoo tijaaro iyo safqi iyo mucaamalaadka ama waxiib iyo waxiibsi suuqyada ayaa iyaga shuqlinayey anigu se marna rasuulka ilaahay kamaan tegahaynoo wakuntu alzamu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam calaa milci badni waa calooshayda mugeedu ujeedadu waa cuntada rasuulka ilaahay aan kaba helayo ayaan u laazimayo isagu baana wax la cunayay faashadu waa arrinkan eeg waan xaadirayo waan joogay idaa qaabuu marka iyagu maqnaadaan waxfadu dee ninku markuu tijaaro ku jiro ama beero ku jiro qalbigiisii qayb dhamme xagganay jirtaayo waxyaalo badanuu maqluub kale iloobaya laakiin ninkan mutafariqeen wax kale lahaynen hawl kaleba lahayne hamigiisuna waxaan xifdi yahay waa xafidaya oo axfadu waan xafidayay inaan rasuul markay iloobaan walaqad qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam yowma rasuulki ilaahay wuxuu yihi maalin ayukum waa arrin labaad oo kale oon mutafaruqii ahayn oo ducaa rasuulka ilaahay ma ag ayukum kiineebaa yafsudu fidinaya hawbahu maradiisa kala bixinaya oo fa yaakudu markaa qaadanaya min xadiidi hada xadiid anigu aan sheegayo uma bacdigeed markan xadiidkii dhameeyo yajmacu hawbkiisii urinayo ilaa sadri laabtiisii saadib intuu dee soo ururiyo laabtiisa saa usoo saarayo o usoo dumaya fa inahu ruuxa saa yeelaa lam yasama iloobayo shay-an shay samicahu uu maqlay fabasatu waxaan kala bixiyey burdatan maro calaya korkayga ahayd xataa faraqa min xadiiثi ilaa rasuulka ilaahi xadiidkiisii uu kaba faaruqay uma jamactuhaa waan ururiyo waan dumay ilaa sadri laabtaydaan saa ugu keen ugu soo dumay famaa nasiitu maan iloobin bacda dalika alyowmi maalintaa dabadeed shay-an shay xadaanii bihi uu igu waramay labada arrimood baa ah taas keentay bal waxaa kaloo laynoo soo naqliyey oo kale iyadoo maalin malaa isaga iyo qolooyin kale ay rasuulka ilaahay laba joogaan oo dee rasuulka ilaahayna aamiin buu lahaye ay ducaysanayeen dee qolooyin kale waxbay kuma ducaysatay waa laga horreeye markaasuu yihi lah waxaa saaxiibkay ku ducaysanaya waan ku ducaysanaya waasaluka cilma laa yusa cilmi aan la iloobina waan ku weydiisanaya rasuulka ilaahayna aamin buu leeyahy oo barkood ilaahna waayo anaguna saasaan inoomeeye dee saa laftigan kusoo aroortay qulaamka reer daws baa idinkaba horreeye taas oo kale bal markaa adugu waa umuurahan tafaruqan dhan iyo arrinkan ayaa keenay waxa weeye inuu dee xadiidkiisa u aada uma bato aanu iloobina saxaabadii rasuulka ilaahayna ninkii ugu xifdiga badnaa ugu xadiid badnaa uu noqdo marka arrin kalu jirto markii hadalkii batay baaba kol malaa doonay inuu iskaba daayo laakiin dee cilmigu ruuxu haddii aad cilmigaas aada leedahay inaad qariso dembi baa kuguba jira inaad faafiso weeye tiina wuu sheegayaa wixii ku xambaaray inaanu hadalkaa dadka maqlin ee uu cilmiga faafiyo walowlaa aayataani laba aayadood haddaanay jirin anzalahum allahu ilaahay soo dejiyey fii kitaabi kitaabkiisa uu kuba soo dejiyey oo dee qarin wax la qariyo iyo taas mancinaysa inuu ruuxu cilmi haye uu qariyo naxdathu shay-an abadan weligeyba waxba ma sheegen waa iska aamusi lahaaba labadii aayadoodna maxay tahay wa ina aladiina yaktumuna ma anzalna min albayaati walhudaa ilaa aakhir ilaayatayn oo taasoo min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaaئika yalcanuhum llahu wayalcanuhum laacinuun ila aladiina taabuu waaصlaxuu wabayanuu faulaaئika atubu calayhim waana atawaab raxim oo arrintu ay tahay aayaadka aanu soo dejinay iyo hanuunka intii dadka loo cadeeyey dabadeed kuwa qarinaya ee sheegahayn oo kale dee in ilaahay lacnadayo allaacinina ay lacnadayaan waa taas marka haddaanay kuwaasi jirin waciid kaa adegi jirin waan iska aamusi laabo waxumaa sheegeenba وxadثna cبdاللhi بن cبدالرحمن الdاrmiي qال أخبرnا أبواليماني عن شعyب عن الزهري qال أخبرنيi سعيد بن المصيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن أن أbا هريرةa qاaل إنكم تقuلuنa إن أbا هريرةa يكثر الحdيiث عن رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بنحو xadيiثهم waa زهري qolooyinkii kaba wariyey xadيiثkoodii oo dee mالك iyo سفyاan iyo معmر iyaba inoo horeeyey شعaybna waa kan adaba xadيiثkoodii mid laba miday wariyeen باب من فضائل أهل بدر الله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم